بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا ودرسي 8 min kitaabi nuur اlyaqiini fi siirati sayidi اlmursaliina sala allahu calayhi wasalam hijrat lambiyaai ambiyada hijradoodii haadaa maxaluhaa ay hijroodeen ambiyadii wa bi haadihi اlhijrati hijradan ee hadda aan soo qaadannay oo nebigu hijroonayadoo calayhi salaatu wasalaam maka ka tegay oo madiine u hijrooday baa tammat waxaa u taam noqotay lirasuulillaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam sunnatu ikhwaanihi walaalihiis sunnadoodii iyo waddadoodii walaalahaasoo min al ambiyaa'i ambiye xaggood ka ahaaday ambiyadaasoo min qablihi isaga ka horreeyey ambiyadii horaa wada hijrootadoo markii haatana nebigu maka ka tegey oo madiine u hijrooday sunnadii ambiyada lagu yaqaanay ee soo wada mareen baa u taab noqotay oo hijrada ah maxaa yeelay famaa min nebiyin nebi ma jiro oo minhum ambiyada ka mid ah ilaa hadduu jiro nabat waxaa ka hor timid nabat nabat waxaa ka hor timid bihi nebigaas bilaadu nash'ati barbaaridiisa magaalooyinkeedii meeshuu ku barbaaray bilaadu nash'atihi kobcidiisa iyo barbaaridiisa bilaadeedii ama magaalooyinkeedii baa ka hortimid macnaa bilaadu waa dhulkii dadkii joogay baa ka horyimid nebi kasta meeshuu ku soo barbaaray dadkii joogay baa ka hor yimid fa haajara nebigaasi waa ka haajiray nebi kasoo jirayba canhaa bilaadidu ku barbaaray iyo tolkii iyo magaaladu ku dhashay min ibraahim laga bilaabo abil ambiyaai ambiyada aabbahood ahaa nebi ibraahim wa khaliililaahi ahaa ibraahim waa magacii abil ambiya waa kunyadii khaliililaahi waa laqabkii ibraahim abil ambiyaai wa khaliilillaahi ahaa laga bilaabo ilaa laga soo gaaro ciisaa nebi ciise kelimatillaahi ilaahay kelimadiisa ahaa kun ahayd iyo wa ruuxihi ruuxdiisa kulluhum ambiyadoo dhan calaa cadiimi darajaatihim darajooyinkooda weynankooda lala qabo iyadoo darajooyinkooda ambiyada ay sarrayso wa rifcati maqaamihim maqaamkooda kor ahaanshihiisa lala qabo iyagoo martaba sare leh darajadooduna sarrayso kulligood uhiinuu waa la ihaanaystay min cashaa'irihim qabaa'ilkoodii jifiyahoy ka dhasheen xaggooda ayaa laga ihaanaystay fa sabaruu way sabreen ambiyadu liyakuunuu inay noqdaan darteed mihaalan tusaale tusaale inay u noqdaan mihaal baa la dhaha yaa laguma diro mihaal ha dhihin mihaalan tusaale inay u noqdaan liman ya'tii bacdahum dadka imaanaya iyaga gadaashooda oo ah min muttabiciihim kuwa iyaga raacay kuwa raacaya oo ka dambeeya inay tusaale ambiyadu u noqdaan maxay tusaale ugu noqonayaan fi thabaati miaal inay u noqdaan ku xir miaalka fi thabaati sugnaanshaha iyo wasabri sabridda calalmakaarihi dhibaatooyinka lagu sabro maadaama daalika arrinkaa intuu yahay fii daacati illahi ilahay daacadiis mar haddii aa ilaahay daacadi tahay waxaa ku sabrayso inaad dulqaad yeelato thabaat lagaa helo dadka ka dambeeyaoo raacay baa la rabaa diinta inay ku adkaadaan ku sabraan tusaale inay ambiyadu u noqdaan fasal weydii buu yidhi misra meesha masar la yidhaahdo waxaa weydiisaa su'aal iyo wa taariikhahaa taariikhdeeda bal warayso tunbi'ka waxay kaaga warramin can israa'iila nebi israa'iil yacquub weeye iyo wa benihii wiilashiisii labaiyo tobankii nebi israa'iil iyo wiilashiisii warkeedaa helaysaa masar meesha la yidhaahdo udkhuluu misra iyaa qur-aanka annahum bay kuu sheegaysaa iyagu haajaruu inay u hijroodeen ilayhaa misra masar xiinamaa ra'ow markay arkeen min baniihaa masar baniiha waa idin qorsoma mise min bayniha min baniihaa wiilasheeda markay ka arkeen xaggeeda tarxiiban soo dhowayn bihim iyaga la soo dhowaynayo masar bay u hijroodeen markay arkeen reer masar inay soo dhowaynayaan marka tarxiiban markay arkeen bihim iyaga ay ka arkeen soo dhowayn iyo watarkahum markay arkeen ka tegidooda laga tegidooda hum iyaga iyo wamaa yacbuduuna allahay caabudayaan wamaada bimacnaa wama ladii allah yacbudu inay caabudayaan iyaga iyo allahay caabudayaan ambiyadan in la isku daynayo oo aan la dhibaynin dadka ilaahay caabudaya markay ka arkeen reer masar bay u hijroodeen oo maxay kuwaani uga tageen ikraaman wanaajin iyo karaamayn liyuusufa nebi yuusuf iyo wa xikmatii nebi yuusuf xikmadiis nebi yuusufa dee masar joogi jiray oo lagu xiray oo markii dambe madax ka noqday iyo intaasoo sano markuu xirnaa ka bacdi marka nebi yuusuf bay garanayaan markaa nebi yuusuf karaamayn ay wanaajinayaan ilaa isagaa meeshii madax ka noqday yaa iyo xikmadiisa darteed lagu yaqaanay nebi yuusuf awgeed bay markaa kuwan kaloo la dhashay wiilashii la dhashay iyo nebiyullaahi yacquub iyo waa la soo dhoweeyey walamaa madad markay tagtay sinuuna sannado sannado la deganaa masar nasiya waa nasiya way halmaameen nasiya way halmaameen ayib fiihaa masar dhexdeeda almisriyuuna nimankii misriyiinta ahaa oo masar deganaa waxay halmaameen tadbiira yuusufa nebi yuusuf maamulkiisii wanaagsanaa iyo wa fadlahu fadligu ku lahaa calayhim iyaga dushooda bay haldiibalaa dadku markay iska barwaaqoobaan way halmaamayaan qofkii qalladda ku lahaa way halmaameen fadahaduu waxay dhibeen bani israa'iila reer bani israa'iil dee israa'iil iyo wiilashiisi iyo wixii ka farcamay waaadowhum waana dhibeen weeye fadahaduu waxay culays saareen baqdi iyo culays ku sameeyeen bani israa'iil waaadowhum waana dhibeen ayib kharaja markaa waxaa baxay bihim iyagii reer bani reer masar muusaa nebi muuse iyo wa haaruuna nebi haaruun liyatamakkanuu inay makansadaan min icdaa'illaahi ilaahay siintiisa xaqow xaqiisa la siiyo fii cibaadati cibaadadiisa caabudidiisa nebi muuse iyo nebi haaruun waa walaalo iyagii baa misle masar yimid waxaa loo keenay in ay ilaahay inay ummadda ilaahay ku xidhaan waa min icdaa'illaahi ilaahay siintiisa xaqahu in la siiyo fii cibaadati caabudidiisa waay min icdaa'illaahi ilaahay la siintiisa xaqahu xaqiisa la siiyo fii cibaadatii ugu xaqa in ilaahay la siiyo waay waayadii halkaa nimankii qibdiyiinta ahaa iyo fircoon iyo wuxuu maamulayay iyo waxaas nebi muuse iyo nebi haaruun lagu soo dul saaray waharaba waxaa cararay qiso kale almasiixu kii barakaysnaa calayhi salaam nebi ciise min alyahuudi yahuud buu isna ka hijrooday xiinamaa kadabuuhu markay beeniyeen nebi ciise fa araaduu ay dooneen alfatka dilid bihi nebi ciise ay dilaan inay dilaan bay damceen alfatka khaarijin waa dhihi kadhaa ama dilid waa isku midih bihi nebi ciise xataa kaana ilaa ay ka mid ahaatay min dimni tacaaliimihi tacaaliimtii nebi ciise dhexdeeda waxyaalihii ku dhex jiray waxaa ka mid ahaa litalaamiidihina uu barayey inuu dhihi jiray ereygan hakadka ku jira waaye dhibcaa dabadooda duubaa janno waxaa leh ama laan janno ama wanaag ama liibaan lilmadaruudiina kuwa la eriyey min ajlilbiri samafalid darteed loo eriyey kuwa inta samafaleen asxaankay sameeyeen loo eriyey jannay leeyihiin tacaaliimtii uu bixin jiray duruusuu bixin jiray ka mid tahay way ereygaan lianna lahum waxa u ahaaday kuwa ilaahay dartii loo eriyey malakuuta samaawaati samaawaadka malakuudkooda boqortooye rabbaaniga ilaahay siinaya uma qaala wuxuu yidhi nebi ciise bacdu intaa ka bacdi ifraxuu farxa watahallaluu tawxiidsada laa ilaaha ila allahu dhahaya waay tahallaluu waay lianna ajrakum ajarkiinnu waay tahallalana waxa weye iftiin iyo nuuridna waa noqotaa tahallaluu lianna ajrakum ajarkiinnu cadiimun waa mid weyn fi samaawaati samaawaadka dhexdooda fainahum reer bani israa'iil baraduu waxay eryeen alambiyaa aladiina ambiyadaasoo qablakum idinka horraysa ambiyadii hore bay dhibaateeyeen oo ay eryeen nimankan la yidhaahdo reer bani israa'iil ayb wasal waxaa kaloo weydiisaa alqura tuulooyinkii iyo magaalooyinkii allatii qurahaasoo xallat ay ku degtay bihaa qaryooyinkaba niqmatullaahi nicmo iyo niqma kala jira ilaahay aargoosigiisa iyo musiibadiisu ay ku degtayna weydii oo maxay ugu degtay bikufrin bisababi kufrin bikufrin ay ugu degtay xallad ku xir bikufrin bay ugu degtay tuulooyinkii ay ku degtay niqmatullaahi bikufrin bisababi kufrin ay ugu degtay bikufri ahliha ehelkeeda kufrigeeda bisababi kufri ahliha dadkii deganaag gaaloobiday gaaloobeen magaalooyinkii musiibadu ku dhacday taariikhdooda raadi wax ka tilmaan ka diyaari luudin reer luud nebi luud waa ummaddii loo diray daarahoodii waa caadin iyo reer caad iyo wahamuudda reer hamuud tumbi'ka taasna waxay kaaga warramaysaa can muhaajarati alambiyaai ambiyada hijroobidday hijroodeen minhaa tuulooyinkaa ka hijroodeen qabla xuluuli niqmati musiibada degiddeeda ka hor ambiyada markii le qoladan waa la halaagayaa way iskaga baxayaan meesha way iskaga hijroon jireen nabiga wax gaari mayaan falaa qaaraabata marka layaab maleh ha la yaabin la yaab ma leh an haajara inuu hijrooday calayhi salaatu wasalaam nebi moxamed min bilaadin magaalooyin xaggood magaalooyinkaasoo manacahu ahluha ehelkeedu nebiga u diideen min tatmiimi maa shay taamyeelidiis araadahu llahu ilaahay ka doonayey wixii ilaahay ka rabay in la taamyeelo magaalooyinka iyo dadka diiday nebi moxamed inuu ka hijroodo la yaab ma leh waana sunnat allahi sanna dalika sunnat allah ilaahay sunnadiisi weeye fi ladiina kuwii dhexdooda ugu sunnaa khalow tagay min qablu horay walan tajida helina maysi lisunnati illaahi ilaahay sunnadiisa tabdiila sidaasaa loo dhibi jiray uga tegi jireen caadkaas qoom huud waa loo dira dabayl baa lagu halaagay qoomkiisii isagaiyo intii rumaysay waa ka fogaadeen meesha waa ka tageen wuxuu tagay meesha axqaaf la yidhaahdo ilaa xadra mowt halkaasoo ku dhintay nabiyullaahi huud maata biha waqiila bilxijri bimaka maya xaggow ku dhintayna waa layidhi hadda soo yamanta dhexdeeda kuma taal meel la yidhahdo waa qabri nebi huud oo caan ah oo ay geeyaan ardayda iyo culimmada iyo oo ay tagaan dadku baa jidha reer thamud waa qowmu saalix waxaa lagu halaagay qaylo bisayxa qaylaa lagu halaagay ilaahay awooddiisa iyo ciidamadiisa badana hal mar baa lagu qayliyey markay hashii boqon gooyeen fa asbaxuu fii diyaarihim jaahimiin balaayo wada kuudkuududa oo saa u legdan oo jilbaha ku wada taagan bay noqdeen wada aruman saalix waa ka tegey shaam buu aaday filisdiin buu tegey waa ka tegey makau tegey waa ku dhintaa leeyihi marka nebigu inuu hijroodo hala yaabin calayhi salaatu wasalaam acmaalu makata maka shaqooyinkii laga qabtay weeye haadaa ifham haadaa baa layidhaha sida war loo wado war kalena aa rabti inaa gudagasho baa lala yimaada haada taasi waa taas weeye ifham haada taa horta garo walnubayin laka aan kuu caddayno mujmala maa shay duuduubkiis dacaa ugu yeeray ilayhi maagaba alrasuulu nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam bimakata magaalada maka oo min usuulidiini diinka usuulkiisa ah usuuludiin iyo caqiida ah wixii si duuduuban ama kooban ama jumle ah aan kuugu sheego wuxuu nebigu dadka ugu yeeraya marka markuu shoogay wadalika amraani arrinkaa waaba laba arrimood keliya alawalu alictiqaadu caqiidan weye biwaxdaaniyat illahi ilahay waxdaaniyadiisa wa allaa yushraka inaan la shariig yeelin weye macahu ilaahay maciisa filcibaadati cibaadada hayruhu inaan loogu shariig yeelin yushraka muqayirsika akhri hayruhuna au faacil uga dhig hayruhu sawaan waxaa isku mid ah kaana dalika alkhayru hayrkaas ilaahay loogu shariig yeelaya noqoyaa sanaman sanam kamaa yafcalu say sameeyaan mushrikuu makata isku idaafee reer maka gaaladooda waaya ow amase aban aabbe noqoyaa waxa la caabudayo ow zawjatan zawjaya xaas noqotaya oori ow bintan gabar noqotaya waaya kamaa calayhi say ahaayeen dushiisa bacdu dawaa'ifi daa'ifooyinka qaarkood al uqraa ee kale ka nasaara sida nasaarada oo dad caabudayay walowla lictiqaadu hadduusan jirin caqiidayn biwaxdaaniyat illaahi la caqiideeyo maa kallafa axadun axadna kuma mashaqeeyee nafsahu naftiisa takaalifal xayaati nolosha takaaliifteeda iyo waxyaalaheeda laisku cusleeyey oo min aadaabil akhlaaqi akhlaaqda aadaabteeda ah ee dadku sida xoolahoo kale ay noqon lahaayeen bale kaana wuxuu ahaan lahaa qof kasta yasiiru kii socda fii maa shay dhexdii ta'muruhu ay amrayso bihi maagaba nafsuhu naftiisu ay amrayso u samayn lahaa oo min shahawaatiha shahwaday naftu rabtaa wa maladaatiha waxyaalahay ku macaansanaysaa maadaama daalika intuu kaas yahay khaafiyan mid ka qarsoon caninnaasina ka qarsoon inta arrintaasi dadka ka qarsoon tahay waxay doonto naftiisuna amardhabuu iska samayn lahaa laakiin maxaa jira in waxdaaniyada ilaahay lala yimaado markaa qofka akhlaaq wanaagsan uu la yimaado aani amarka labaadoo nebigu amrayey intii maka la joogay alictiqaadu in la rumeeye ahayd bilbacthi wannushuuri isu soo saarid ya iyo isu soo bixin oo waxay diidanaayeen dee baciga in hiya ilaa xayaatuna dunyaa namuutu wanaxya waxba soo bixin dambe iyo isxisaab iyo qof inta dhintay dib adduunka ugu soo noqonaya ma jiro weliga yaa ilaa nebi aadan baa lasoo farcamayo waxay leeyihiin qof dib loo keena mayaa u jeedaan waxaan laynoo sheegayo in haadaa ilaa asaadiirul awaliina bay dhihi yihiin waxaan ma jiraan nin haya awowgiisoo la keenay ma jira balaayo shubahaad bay dadka ku kicinayeen markaa nebigu wuxuu u sheegay in laysu soo saarayo wa anna hunaaka halkaa dambe yowman aaniyan maalin labaad baa ah maalinkaa labaad oo lil insaani qofka insaanka u sugnaaday waa mustaqbalka adduunkaani waxba mustaqbalkiisu adduunku waa xaadir waa maanta isaga waa la joogaa ama adigu hadda maalmaha soo socdo ha noqoto ama kuwa soo dhaaftay ama kuwa jooge tani waa maanta bay ka wada dhiganta maalinka labaadna waa maalin aakhiro maalin labaad baa la tegi doonaa maalin labaad baa leedah maalinkaasoo yujzaa fiihi qofka lagu abaalmarinayo calaa maa shay sanacahu uu sameeyey fi dunyaa adduunyada in khayran in sanaca khayran fa khayrun khayr hadduu sameeyey khayr baa lagu amaalmarin fa jazaahu khayr wain sharan fa sharun aayar baa laskaga soo koobta eryadan khayran fa khayr wain sharan fa sharun naxwaha ka hadla waaya waaya kaana maxduufaa iyo waxa weeye intaa iyo waxaasaa dee ka shaqaysiinaya naxwiyiintu wa calaa haadayni almrayni labadaan amar dushooda bow jaaa ku yimid haalibul aayi aayadaha badankoodu aayi weye aayadaha badankoodu almakiyati maka loo nisbeeyey qur-aanka maka ku soo degay badankiisu ilaahay oo waxdaaniyadiisa la caqiideeyo ila caqiidoo ka hadlaaya iyo isbacthi iyo isnushuur isu soo saarid iyona caqiide ah baa qur-aanka makigaa badankiisu ka hadlay faqalla maa waxaa yar faqalla maa iyo daala maa iyo waa kuwii aan maarata waxba faacilka u baahnayn faqalla maa nara waxaa yar inaan aragno suuratan suurad oo min suwari makkata maka suuradaheeda ah ilaa mashxuunatan xaalay tahay mooye mid laga buuxshay bilistidlaali usoo deliil qaadasho calayhimaa labada amaro hadda aan soo sheegnay iyo wa tawbiikhi man qof canaanashadiis tarakahumaa labadaa ka tegey waxdaaniyada ilahay qofka caqiidan waaya ama baciga iyo soosaarka aamini waaya labadaa qofkii ka tagana canaan badan bay aayadaha canaanteen oo la dagaaleen wa kullu daalika kaa dhammaantiisna biasaaliiba buu ku sugan yahay usluubyo ama hanaan hanaan hanaankaasoo ta'khudu bilcaqli caqliga qaadaysa qabanaysa iyo wa baraahiinu xujooyin laa taxtaaju aan u baahnayn lifalsafati aladiina kuwii falsafadoodii kuwaasoo yushqiluuna ku shuqliya anfusahum naftooda ku mashquuliya bimaa shay laa daa'ila taxta hoostiisa wax faa'iida aysan ahayn qof asoo waa aragtay kutubta masale sida loo wada waxuu leeyahay laa daa'ila taxtaha waxaan lagu intaasoo sheegay hebel oo sheegay intaasoo bog intaasoo warqadood imaamu suyuudi baa yidhi waxaan dacay aqsaamu daciifka xadiidka daciifka aqsaamtiisa inaan maaragtay kullu wada sheego oo wada caddeeyo markaasay waxay qaadanaysaa intaasoo warqadooda musawadooyinah markaasa wuxuu yidhi intaasoo in warqado lagu wada madoobiyo bimaa laa daa'ila taxta wax faa'iidaa ma leh waaya marka wuxuu yidhi oo mimaa kii ah waxaan mimaa kii ah yudiicul waqta waqtiga dayacaya sudan bilaash waqtigana ibir ka dhigay waxaan faa'iida lahayn haddaa waqtiga ku qodho ku waxayso waa bilaash bay noqonayaan ayb marka looma baahna falsafada nimankaas ay iyagu keenaan looma baahna wanasala calaa rasuulilaahi nebi maxamed waxaa ku soo degay sala allahu calayh wasalam bimakata magaalada maka fii maka min alqur'aani qur-aanka xaggiisa xaalow ka ada ama min alqur'aani waxaa kaga soo degay mucdamuhu badankiisa qur-aanka badankiisu makow ku soo degay aayadaha isku tirin suuradaha tiri wa huwa mucdamkaas qur-aanka maka ku soo degay maa cadaa alaaan wacishriina saddex iyo labaatan suuratan oo suuradood oo minhu qur-aanka ka mida wixii ka soo haray wey qur-aanku waa boqol iyo toban iyo afare saddex iyo labaatan suuradood wixii ka soo haray baa maka ku soo degay saddex iyo labaatan suuradood wixii ka soo haray ayaa maka ku soo degay ayb oo muxuu yahay marka qur-aankii maka ku soo degay saddex maya inta yar baa la tiriyaa shay haddii aad rabti in la sheego qur-aanka maka ku soo degaa la raba in laga hadlo dee kaasi waa badan yahay saddex iyo labaatankaag yareh saddex iyo labaatankaan kuu tirinaya wahiya saddex iyo labaatankaas albaqara aale wahiya albaqara aalu cimraan annisaa almaa'ida alanfaal altawba alxaj annuur alaxzaab alqitaal alfatx alxujuraat alxadiid almujaadala alxashr almumtaxina alsaf aljumuca almunaafiquun altaqaabun aldalaaq altaxriim annasr faidaa ja haadihi intani kulluhaa dhammaanteed madaaniyatun madiinay kusoo wada degeen wa baaqi alqur'aani qur-aanka inta soo hadhayna makiyun maki weeyaan inta soo hadhay qur-aanku waa maki buu ku yahay marka sidaa marka ay tahay waxa weeyaan waxay leeyihiin saddex iyo labaatan yaan laga dhiganay siddeed iyo labaatan suuradood madiine kan kusoo degay ha noqdo waxaan ku daraynaa racd suurat raxmaan suurat linsaan suurat lbayina suurat zulzilat maajid ulxamawi ayaa taasna kuu faa'iidaynaya oo taqriir fiican kitaabka ku leh waaya ayb walamaa nazala calayhi salaatu wasalaam nebiga markuu degay biqubaa meesha quba la yidhaahdo munsarif iyo maalaysarif waxaa ka dhigtiba nazala wuxuu ku degay calaa shaykhi bani camarin reer bani camar odaygoodii wey oday haddaan kici karin loogama jeedo ninka sheekh macnaha waxa weeyaan hadda waddamada carabta ragga xukuma qaar baa sheekhya la yidhaahdaa haa sheekh oo macnaa magaca loo yaqaan weye ninka markaas imaaradaas ama meesha xukuma ma fahamta marka waa ninkiina u duubnaa weye ninkaasuu ku degay oo la dhihi jiray kulfuum ibni hidmi miyah wa kaana wuxuu ahaa yejlisu kii u fadhiista nebigu linnaasi dadka wayataxadau lahum mid u sheekeeya fii beyti sacdi bni khaytama nebigu ninkaaha ku degee guriguu dadka ugu xadiidi jiray wuxuu ahaa guriga ninkii la dhihi jiray sacdubnu khaytama guriga ayuu ahaa ayb gurigaas buu ahaa liannahu ninkaasi kaana wuxuu ahaa casban doob reer ma lahayn waa reer markaa dee fursad baa la helaya dadkaas maaragtay iska abulooyinkaa iyo dadka wax loo sheegay meel lagu shiri kara wey lakiin meel xaas iyo carruuriya reer degan yihiin dee uma suubanayso ayib wanazala abubakrin wuxuu degay isagu nebi abubakar baa tegay soo maaha madiina bisunxi xaafadda sunxi la yidhaahdo waa adoo hadda xaafad meelahan a taqaani magaceed lagu sheego kale waxaa la yidhahdaa maxillatun bilmadiina waa xaafad madiina ku taal oo calaa wuxuuna ku degay calaa khaarijata khaarijat bni zaydin khaarijat bni zayd nin la dhihi jiray oo min bani alxaaris oo min alkhasraj u dhashay ninkaasuu ku degay abubakar masjidu qubaain quba masaajidkeeda ama masjidu qubaa meesha quba la yidhaahdo masaajidkeedii ayaa laga hadlayaa halkan waa masaajidka markii u horraysayba dee hawshiisa la galay wey wa aqaama rasuululahi sal ly sl nebi maxamed wuxuu ku nagaaday biqubaa'a layaaliya hameenno asasa fiihaa hameennada dhexdooda uu asaasay masjida qubaa'in waa dhihi kadhaa masaajidka quba la yidhaahdo ayuu asaas masaajidkaas baa la asaasay alladii masaajidkaasoo wasafahu llahu ilaahay ku tilmaamay biannahu isagu masjidun inuu yahay usisa cala ataqwa cabsidaahi lagu asaas min wali ywm maalinka u horreyso la bilaabay waa de masaajidka nebiguna waa kusoo degta aayaddu isaguna waa yahay masjidun usisa cala taqwa masjidu nabowi wasallaa waa ku tukaday nebigu fiihi masaajidkaas calayhi salaatu wasalaam biman macahu maca man macahu dadkii maciisa ahaa la jirankooda lala qabo kuwaasoo min al ansaari iyo walmuhaajiriinaba iskugu jira ayuu halkaa ku tukaday masiqubaha masaajid la yaable markaa tagti waaye waa meel ilaahay uu barakeeyey wahum iyagu walxaal hum aaminuuna dadka halkaa ku tukanayay nebiga iyo asxaabadu aaminiin yihiin mudma'inuuna kuwa xasiloon yihiin wa kaanat ilmasaajidu masaajiduna waxay ahayd calaa cahdi rasuul lahi sal sl xilligii nebiga fii gaayatin meesha u dambaysa oo min albasaadati tabcanimada basaada waa maxay dhismahan quruxda badan oo xooga badan oo sharsharaxan oo dhaldhalaalayo ina wareerinaya ma jirin kuwa hadda dhex fadhinaya kuwa kalaba ah waxaa weye fii gaayatin min albasaad min albasaada yaa waa nooc macnaha basaasnaan ah meesha tabcaannimo macnaha xagga dhismaha moodalka uho waxay ahaayeen dambe laysa fiihaa ma ahayn tan ka garo shay-un shay oo mimaa kii ah ictaadahu ay hadda ka caadi yeesheen bunaatulmasaajidi masaajidka kuwa dhisaay filquruuni alakhiirati qarniyadan dambe kuwa masaajidada dhisa waxay ka caadi yeesheen meesha kama jirin dhaldhalaalintani waxaan waxaan dadkayga mashquulinaya lianna rasuula nebiga sala allahu calayh wasalam iyo wa asxaabah nebiga asxaabtiisu lam yakun ma ahayn jullu hammihim hammigooda weynankiisu ilaa munsarifin mid u gadoomaya mooyaane litasyiini lquluubi qalbiyada in la qurxiyo nebiga asxaabtu waxay awoodda saareen ummadda qalbigooda in la qurxiyo iimaan lagu qurxiyo iyo wa tandiifiha qalbiyada in laga nadiifiyo min xadi shaydaani shaydaanka nasiibkiisa ee masaajid in la qurxiyo ma ahayn hammigooda fa kaana wuxuu ahaa suurulmasjidi masaajidka derbigiisu laa yatajaawuzu midaan ka sarrayn dhaafin alqaamata qof istaagiisa qofka aduu saa u istaagaba halkaan meeshii balbaladiiba halkaan ka haysa kore oo madaxiisa dushiisa wa fowqahu qofka waxaa dushiisa ah masaajidka madillatun dallaayad dallad oo yutaqaa bihaa layskaga ilaaliyo xarru shamsi qoraxda kulaylkeeda de masaajidka waxaan ramaaligaan iyo balbaladan iyo dallaalintan iyo balka timirta iyo geedaha iyo waxaas qoraxda kulaylkeeda meel un lagu tukan karo masaajidku sida kaleo u nuuraya hadda masaajidada sida dhismahay ka nuurayaan laakiin xaggii cibaadada iyo daacadii iyo cilmigii iyo xalaqaadkii bay ka aradan yihiin markaasna dhismahaasaysan haysane sida kale u nuurayeen waay waxba kama maqnin derbi waxba kala maqnayn dad awood leh oo ilaahay iimaan qawiya siiyey baa ku cibaadaysanayay taasi wataa ayb markaas afar iyo toban beri inuu quba joogay nebigu calayhi salaatu wasalaam baa la tilmaamay alwusuulu gaarid marka ilalmadiina quba waa albaabka horeoo madiine yaa waxa weeyaan fagaagga hore oo madiina madiina waa in la tago yaama ka bacdi alwusuulu gaarid ila almadiina uma taxawala calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu u wareegay ila almadiinati meesha madiine la yidhaahdo ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ayuu u guuray wey walxalaal ansaaruna muxiiquuna bihi nebiga ay hareeraynayaan mutaqallidii suyuufihim seefyaalkooda xaal yihiin kuwa jeenqaarsaday jeenqaarsi seefaha garabka ugu wada jira wahunaa halkan xadii ka sheekay qisadan walaa xaraja wax culaysana dushaada ma saarna xadii walaa xaraja sheekee waran siirada akhri walaa xaraja waxaa ka sheekaysaa can suruuri ahli lmadiina reer madiina faraxoodii ka sheekee waay haddaa reer madiina maalintaasay nebiga imaatinkiisa ugu farxeen aa ka sheekaynayso xadii walaa xaraj waay maalin cajiibay ahayd maalintaas ayib marka ilaa nebiga waxaa la yidhi waxaa u guudhaa magaalo biqaryatin ta'kulu lquraa magaalo magaalooyinka kale cunaysa manaa hoos magaalooyinka kaleo dhan baa hoos imaanaya iyadaa ka qaalib noqonaysa dadka meeshaa joogaa furan doona weeye magaalooyinka kale markaasaa fa kaana wuxuu ahaa yowmu taxawulihi nebiga wareegidiisa maalinkeeda ilayhim reer madiina u wareegay yowman saciidan maalin liibaanay bu ah maalin fiican yaa saciid waa waa magac haddaan la baxno yowman saciidan lam yuruu lama arag farixiina saxaabadaas iyagoo ku farxay reer madiina bishayin shay faraxahum ku farxidoodii birasuulilahi nebi maxamed ku farxeen sal alla alay slam wax ay siday nebi maxamed ugu farxeen nebiga in lagu farxo waa madluub mar kasta waxay ugu farxeen ma jirin wakharaja nisaau dumarkii baa soo baxay iyo wasibyaanu caruurtii walwalaa'idu addoommadii yaqulna iyagoo ku qawalaya walaca albadru calayna min faniyaati alwadaa'i wajaba ashukru calayna ma dacaa lilaahi daaci أيها المبعوث فينا جيت بالأمر المضاع miminka haddaad tagtid masaajidka nebiga عليه الصلa وسلام meelaha wax lagu duubo iyo meelaha qur-aanku yaal iyo meelaha ajiladaha cilmiga iyo waxaasoo dhan waxaa ka daaran anaashid lagu ammaanaya nebiga oo tani ku jidho dalcal badr calayna iska daaran yihin har iyo hameen hadda waa kaa tan baa markaa ay qaadaya nashiido nebi ammaana inaa qaadid adugo nashiido kaliya mayaa taqaan nashiido haddaa dheh haddaa qasiido dheh waa isku mid moogto waa waa hadal qaafiyesanoo la qaado weeye dalacal badru bay dheheen dayixii afariyo tobnaadkaaba soo dhashay calaynaa dushayada waa dayixi sheegan waa nebiga min haniyaati alwadaac yaa meesha sagootinta karinteeda meesha dadku markay safrayaan lagu sagootiyo oo tawdiica lagu sameeyo xaggeeda waa karin dhanka nebigu ka yimid wajaba shukru shukri baa ku waajiba calaynaa dushayada ma dacaa intuu yeeraya lilaahi ilaahay noogu yeeraya daacin mid noo yeera ma dacaa lilaahi daacin ayuha almabacuudu fiina jiita bilamri lmudaaci ayuha almabcuud kan la soo saaray fiinaa dhexdeeda naloo soo dirayo jiita waxaa la timid bilamri lmudaaci amar la adeeco waa yeelnay wey waxaana dhahdo waka maxaa intaan keliya maahayn ji'ta sharafta almadiina waa timid adoo madiina sharifaya marxaban yaa khayra daaci ji'ta sharafta almadiina sharafta almadiina marxaban yaa khayra daaci waa dheerta wa kaana naasu dadku waxay ahaayeen yasiiruuna kuwa socda markaas dadkaa kuwa qaadayaan wara'a rasuulilahi nebi moxamed sal lla ly slm gadaashiisa ay saxaabadu marayaan maa bayna maashin mid lugaynaya wa raakibin mid gaadiid saaran yatanaasacuuna iyagoo isku haysta zamaama naaqati hashii nebiga hoggaankeeda ninkaas wuxuu rabaa intuu hoggaanka gacanta la helo inuu gurigiisii hor arrumo fariisiyo yidhi nebiga anuu igu degay calayhi salatu wasalaam kullun mid kasta yuriidu wuxuu doonayay an yakuuna inuu nebigu noqdo naziilahu martigiis yaa nin kastaaba inuu nebiga marti u noqdo nebigu isaga ku dego ayuu rabaa bal hadda u fiirso faniyatulwadaa xagga shaam bixitaa baa layidhi madiine markuu goolayay buu xaggaa nebigu ka yimid oo markuu macnaha quba ka soo tegay weeye faniyatulwadaac waxaa loo yidhi qofka wax sagootinaya musaafirka ilaa halkaa la sii socda halkaasaa lagu soo kala haraa waa ismun qadiimun jaahiliyun maya waa ismun islaamiyun waa magac islaamku baxshay waaye ayib qisadan marka waxa weeye waxaa jira culimmadu way ka hadlaan rag baa waxay leeyihiin nebiga in lagu soo dhoweeyey markuu madiine gelaya arrintan ibnulqayim iyo xaafidulciraaqi iyo xaafid ibnu xajar waxay leeyihiin ma ahayn markay qaadeen markay nebiga lasoo dhoweynaya markaa mid kalea la qaadayade qaadidda waa la ogolyahay laakiin mid kalea la qaadayade markaan dalcal badru la qaadayo waa markii tabuuka laga yimid qaswatu tabuuka duulaan nebigu qaaday kii u dambeeyey ayay ahayd bay dhehen maxaa yeelay aniyatulwadaac waa innaga hadda sheegno xagga shaam bay jidhaa tabuukana waa xagga shaam xuduudka hadda u dambeeya sacuudiga magaalada looga baxo weeye oo ardushaam aa gelis batroolka laga soo galo dhulkan hadda waaye saas iyagu laakiin waxay qaadayeen markaas naxnu ji naxnu jiwaarin min bani najaari yaa xabbadaa muxammadun min jaari oo inoo imaan doonto iyada lafteeda marka kitaab kaloo kala xallinayaa jidha arrintan oo waxa weeyaan wax diidaya inay labadii jeerba qaadeen kole waagaasa qaadeen waagaana qaadeen waa isla sidii calaa kullinba nebigaa loo qaaday calayhi salatu wasalaam lakin waxaa leeyahay labada jeerba way dhacday labada jeerba way dhacday kitaab baa marka tawdiixiyaa masaladaas insha allah hadow aan ka dhexelno waa waa waa laga akrinaya hadii alla awalu jumcati jumcadii u horreysay oo nebigu tukaday waadrakatu nebigu waxaa soo gaadhay calayhi salaatu wasalaam salaatuljumcati baa soo haleeshay fi bani saalim bin cawf isagoo dhex jooga fa nazala waa degay wasallaaha waa tukaday wa haadihi midaani awalu jumcatin jumcadii u horreysay wey oo lahu nebigu u ahaatay calayhi salatu wasalaam masaajidkaas madiina ku yaallaa waa tagna masaajidka u horreeyay jumcada lagu tukaday weeye waay wa awalu khudbatin khudbadii u horreysay oo khadabaha uu khudbeeyey calayhi salatu wasalaam nebigu xamidallah ilaahay buu mahadiyey wa atna calayhi nebigu waa ilaahay buu faallo wanaagsan ka baxshay uma qaala wuxuu yidhi waa khudbadii kowaad oo nebigu khudbeeyey calayhi salaatu wasalaam ayib horta dadkii u horreeyey jumco tujiyey dadka intaa nebigu oo imaan madiine ascad binu zuraar ah ninkii la dhihi jiray laakiin marka nebiga ugu horreysay iyo masaajidka u horreysay baa hadda laga hadlaya khudbadan hadda halkan ku taallana aan akrinayno waa labada khudbo jumcada tii hore khudbadii labaadna intuu fadhiistayba u kacay baa layidhi laakiin hadda iyadu meesha kuguma qorna amaa bacdu yaa ayuha annaas ummad yahay faqadimuu lianfusikum naftiinna waxaad u horumarisaan wanaag taclamunna waxaad ogaataan ogaada ogaada wallaahi waay layuscaqanna axadukum midkiin in la suuxinayo markayna buunka la afuufo uma layadacanna ka tageen yaa taclamunna ogaateen ogaateen wallaahi layuscaqanna axadukum midkiin in la suuxinayo uma layadacanna ka tageen hanamahu arigiis laysa lahaa raacin mid hal qofoo la jooga iyaduusan jirin xoolahan hadda laisku dhejinayo hadda qofku wuxuu leeyahay casharka waa imaan lahaaye waxaa weye hadda meherada kama soo tegi karo salaada jumcada daacada jamaacada khayr kale wax badan baa laga inu le adduunkan kaga mashquulsana waxaa leeyahay waxaa dhici doonta qofku inta la buunka lagu dhufto inuu xoolihiisiyo hal qof uusan la joogin ka dhaqaajiyo waa u muuqdeen xoolihiisi uma layaquulanna lahu rabbuhu rabbigiis u dheheenoo u dhaheen laysa lahu turjumaanun iyadoo wax turjumaanaysan u ahaan walaa xaajibun mid xijaabayo yaxjubuhu ka xijaabaya duunahu sakariis cidna aysan u dhaxayn alam yaatika rasuuli wa rasuulkayga mayuusan ku imaan oo faballaqaka uusan ku soo gaarsiin diinta wa aatiika ma waanan ku siin maala war diintan ma waan nebi laguu soo dirnay qof aan diintaba warka hayn weligii meel khayr lagu haya aan tegin wa afdaltu calaykum waanan dushaada ziyaadinoo nicmayn xoola ku siin famaa qadamta linafsika naftaada maxaa usoo horumaris falayanduranna fiiriyeen oo fiiriyeen qofkaas yamiinan wa shimaalan midig iyo bidix falaa yaraa shay-an waxba arki mayo wax khayra ilaa waxba soo horumarsane uma layanduranna fiiriyan qudaamahu hortiisa falaa yaraa arki mayo hayra jahannama waxaan jahannamo ahayn faman istadaaca qofkii awooda an yaqiya wejhu wejigiisa inuu ka ilaaliyo min annaari naar walow bishiqi tamratin xabad timira fullaaceed xabad timira kale jeex jeex ka midow sadaqeeyaba allah ka dhigay falyafcal ha sameeyo xabad timira haddaadan wada awoodina barkeed awoodid fullaaceeda sadaqayso waman lam yajid qofkaan xataa fullaacaas helayn jeex jeex intaa yare ee daliigtaa fabikalimatin dayibatin kelimad wanaagsan ha sadaqayso war cod wanaagsan kelimad wanaagsan faina bihaa kelimada wanaagsan tujza alxasanatu xasano waa la abaalmarin cashar halka xasano casharatu amhaaliha toban jibaarkeed ilaa sabci miati dicfin ilaa toddoba boqol oo laalaab waa khudbadii nebiga waassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waa khudbadii jumcada oo markaa meeshaas laga akhrinayey taa weeyaan markaas waxaa dhacaysay khudbadii jumcada macnaha weeyaan ayb taasina sidaasi u dhacdo ayb waay soo dhaaf annuzuulu degid calaa abi ayuub nebigu yuu ku degay abi ayuub alansaari saxaabi la yidhaahdo buu nebigu ku degay ilaa ninkas waxayna niri hogaanka hashuu raba inta qabsado inuu nebigu isagu la xil wareego uma saaruu way socdeen wa kullamaa maruu markay soo maraan calaa daarin daar oo min duuril ansaari ansaar guryaheeda ka mid a yatadarracu waxaa isku bihinbixinayey yatadarracu waxaa isku dullaynayey iyo tadarucu waxaa isku jilcinayay ilayhi nebiga ahluhaa deertaa dadka degan dad isku miskiinin alla nebi allo nugu deg ah bian yanzila cindahum inuu nebigu ku dego wayaahuduuna waxay ku dhegayeen bizimaami naaqata hasha hogaankeeda fayaquuluuna hasha marka idima wado fayaquulu nebigu wuxuu dhahaya dacuuhaa hasha ka wareega fainaha ma'muuratun hal amar la siiye weeyaane reerkay hor fadhiisato reerkaas ilaa cadaalad baa daahiras hadduu nebigu qole iskala dego waxa la dhahaya qoladaana qoysasna waa laisku hayaa qof qofna waa laisku hayaa qoladaana nalaka doora marka hashaas waa lagu wada qancaya xayawaankaas meeshii ilaahay ugu talagalay bay fadhiisanaysaa aniga meeshaasaan degayaa ka wareega waa laga wareega qole kasta waxay dhahay annagaa awood hayna annagaa xoog hayna annagaa xool hayna annagaa tiro badan annagaa hub hayna yaa marka nebigu inta dhool biro wuxuu dhahaya baaraka allaahu fiikum khalluu sabiilaha hasha ka wareega yaa fa innaha ma'muura amar baa la siiyey yaa ka hor wareega waay walam tazal kama zuulin hashii saa'iratan inay iska soconayso xataa atad ilaa ay ka tagtay bifinaa'i bani cadiy bni najaar reer bani cadiy bni najaar fagaagoodii bay tagtay waay markay halkaa maraysaa qoladaasi waxay dhaheen annagu waxaanu nahay abtiyaasha reer wowey u ahaayeen hana dhaafin annagaa kuugu xaq badan sidii horeo kale ku yidhi hasha ka wareeg hashi iyadaaba iska tagtay reero ka mida iyagiibay hor fadhiisan doontaa wahum qoladaasi aqwaaluhu nebiga abtiyaashi weeye aqwaaluhu aqwaalu jaddihi dhahay awowgii abtiyaashi weeyaan alladiina kuwaasoo tasawaja uu ka guursaday minhum iyaga haashim oo jadduhu nebiga awowgiis baa ka guursaday fa barakad waxay arumatay fadhiisatay bimaxillatin xaafad oo min maxillaatim xaafadahoodii ka mid ah oo weliba amaama daari abi ayuub abi ayuub daartiisii alansaariy abu ayuub magaciisa ma taqaan wasmuhu magaciisa khaalid binu zayd qof sheegi kara waa yaryahay nin siirada ku takhasusay mooyaane waa lagugu xujayn karaa abu ayuub alansaari baa caan ah magaciisa sheeg halkaan ka qabsa maanta waay khaalid ibnu zayd markaynu akhrinayna kuwa axaadiidaha aad magaciisa u celcelin jirnay si dadka qalbigooda ugu dhego ada haddaa iska daalacto maanta aragtid inuu yahay khaalid ibnu zayd isla markii u qalbigaada ka baxaya laakiin haddii qof afkiisa ay ka soo baxdo waxay u badan tahay waxa cilmiga mushaafahada looga dhigoyo inaadan halmaamin wadaalika arrinkaas meeshaasay hashu fadhiisatay maxillu masjidihi shariifi masaajidkiisaan sharafta leh ee nebiga hadda masaajidka nebiga booskiisa weeye faqaala calayhi sala sl nebigu wuxuu yidhi haahunaa halkan baa almanzilu gurigii ah insha allah halkaanaa la degaya rabbi rabbigayow anzilnii munzalan ilaahu ideji meel makaanu degid mubaarakan la barakeeyey wa anta khayrulmunziliin baat waxaa laga qaadanayaa meel cusub iyo marka la degayo guriga in qur-aan layskaga akhriyo siyamaa aayaddaana in lagu akhriyo guriga aan cusub baan shiikhow dhisanna haddii lagu yidhaahdo bal ku dar wixii aad ku akhriyaysid rabbi anzilna yaa munzalan mubaarakan wa anta khayrulmunziliin waay halkaa marka hawshu marayso hashii ay fadhiisatay nin baa yimid reer bani saliima qoladii qabiilka aan ahayn waayo jubayr ibnu sakrin baa lii jir dadka wan wanaagsanoo muslimiintaaba aha hashiibow maaragtay saa u gujgujiyey hashi inay kacdo marka la rabo soo ul iyo saa laguma dhaho hashiibu saas u gujgujiyey isagoo raba inta ay kacdo inay ciddooda xaggaa ay fadhiisato meeshaan ka tagto hashii baa la kicin waayey waa ay diiday faxtamala abu ayuub abu ayuub baa wuxuu rartay la wareegay qaatay raxlahu nebiga alaabtiis ilaa hashi gurigiisa hor fadhiisatay alla nasiib badan wawadacahu fii manzilihi gurigiisua alaabtii soo dhiga wajaaa waxaa yimid ascad binu zuraara ninkan hadduu gurigii helay ascad binu zuraaraa yimid fa akhada isna wuxuu qabsaday bizimaami naaqati hasha hogaankeedii hashaan ana haynaya wey nebiga hashiisaan dhaqaalaynaya fa kaana cindahu ninkaasi hashaasi ag joogi jirdhay isagaa hayn jiray wakharajad waxaa soo baxay walaa'idu bani najaar reer bani najaar addoommadoodii yaqulna iyagoo dhahaya naxnu jawaari min bani najaari yaxabada muxammadu min jaari naxnu hanagu jawaarin gabdhaannah addoommaannah hablaannah gabdho meelaha gobollada somaliya qaar baa gabar waxay looga yaqaanaa ninka xaaskiis haddaa dhahday gabadhiisa waxayba moodayaan markaas waa lahjadaa kala duwan manaadiqooyinka iyo gobollada waxa weeyaan gabadha gabdhaan nahay oo min bani najaar reer bani najaar yaa xabada alla wanaagsana muxammadun min jaarin logid iyo la dersid alla wanaagsana nebi moxamed dersi lala noqday calayhi salaatu wasalaam fakharaja ilayhinna waxaa u soo baxay gabdhihii rasuulahi nebi moxamed sal ly slam faqaala wuxuu yidhi atuxabibnani may jeceshihiin may jeceshihiin faqulna waxay dhaheen hal mar nacam faqaala wuxuu yidhi allaahu ilaahay yaclamu mid og weeye anna qalbii qalbigayguna yuxibu kunna inuu idin jecel yahay qalbigayguna waa idin jecel yahay wakhtaara calayhi salatu slam nebi ilaahi wuxuu doortay annuzuula degid fi dawri alasfali dabakha hoose oo min daari abi ayuub abi ayuub wuxuu degan yahay guri iska batuutaayoo qayb hoose iyo qayb kore leh marka nebigu qaybtii hoose dhagaxna hamoodin iskadhamaaliyada iyo tiirana adadag waxaas reerna hor aggay degayaan qolan hoose inuu halkaas qaybtii hoose u doorto muxuu u doortay liyakuuna inuu noqdo qaybtan hoose aryaxa mid u raaxayn badan lizaa'irihi dadka soo booqanaya nebiga qofkaas soo booqanaysa hadduu guriga ugu hooseeya dabaqa degan yahay dee waa si dhibya haddii kale jaranjarooyin iyo meel kore iyo sii deg iyo soo deg way noqonaysaa maadaama masaajidka qaybtan hoose ku tukantay haddaa qaybta sare u baxayso ma kala dhib yara saasoo kale wey nebiga halkaas u dooray walaakin lam yarda raalli ma noqon radiallahu canhu abu ayuub daalika arrinkaa raalli kuma noqon karaamatan karaamayn darteed lirasuulilah uu karaamaynayo waa limaa yumkinu waxaa dhici kara an yusiibahu nebiga inay soo gaaraan oo ay asiibaan oo min aturaabi ciida alladii turaabkaasoo yuxdisuhu ay meesha keenayaan wadul aqdaami gomadaha joogsigood dee meeshaan gomaduhu kabaha iyo maarata lala soo gelayo ciid bay iska wataan meelaha kabaha lasaasabiyaga ciid miira noqda marka wuxuu yidhi nebiga meeshaan ciidaho kabaha ciidday keenayaan iyo lugtu nebigu ma degi karayo mada midda kale waxaa kaloo jira ba yidhi awilma yaa wixii biyaha alladii kaasoo yuharaaqu la daadinaya annagu meel sanaan degan haddii biyo naga soo daataan meeshu waa iska ramaaliya biyuhu inta soo dusaan bay nebiga dusha kaga soo tifqamayaan daroor ma dejin karna ba yidhi nebiga halkan raalli kama noqon qalbigiisa dhiib ma noqon laakiin nebigu weli hoos buu degan yahay meeshii dabaqa hoose faqad ittafaqa waxaaba dhacday iska hadal maahe an kusirad in la jebiyey min zawjati abi ayuub xaaskiisa jaratu maain ashuun biyaa jalxad biyaha meesha kaga dhacay kor bay degan yihiin bileyli xilli habeena faqaama waxaa kacay huwa abu ayuub iyo wahiya xaaskii huwa wahiya labadan damiiraar huwa wahiya isagii iyo iyadii waa kaceen waxay la kaceen biqadiifatihimaa sijaayadoodii iyo bustahoodii allatii taasoo laysa lahumaa hayruhaa xabad kalanaysan haysan halkii shay oo ay huwanayeen oo gogashu ahaa yamsaxaan iyagoo marmarinaya almaa biyihii meesha ku daatay khawfan cabsi oo calaa rasuulillah nebi maxamed u cabsanayaan inay biyo daroortu gaadho waa bal jacaylkaa arag waa dad maxaaba nebiga jacaylkiisii dee dadku kuwale waa jecelnahay baanbaw inay jecel yihiin wax yar inay haysaan waa laga yaabaa allahu aclam lama huba inay naftooda iyo maalkooda ku bixin lahayn kuwale waa jecelnahay kuwa haddee la leeyahay mawa jeclana maba oginba walidaalika sidaa darteed lam yazal abu ayuub kama suulin yastadcifu nebiga inuu ka raxmad dalbayo inuu meeshaan ka guuro ka dhimrin dalbayo xataa kaana ilaa nebigu ahaadoo degay fi lculuwi culwi qaybtii sare markuusoo u baryeeyey nebiga wuu raray markii dambe qaybtii sare ayuu geeyey oo kor buu macnaha dejiye wey bal hadda u fiirsada waay marka halkaasaa la geeyey weliba markii hore oo yaamihii hore ay kor deganaayeen kuwaas maaragtay abu ayuub tarjamadiisa suwar maxaa saxaaba iyo kuwa kale yaa ku arkaysaaye meesha nebiga dushiisa ku aadan hoos meeshuu ka degan yahay may mari jirin meel dhinacyaday deg barayaan iyagoo faraha foodooda aayir ugu soconaya ilaa haddii halkan dig dig dig ka yeedho koonoo dhagaxaaba laga maqlaa soo ma a lama rabo sharqan in la maqlo hawsha halkaasi gaadhay ogaada haddaba soo dhaadhaca wa kaanad waxay ta'tiihi miday nebiga u timaado aljifaanu xeeryo waaweyn kulla leeyatin habeenkas iyay ka imaanaysaa min saraatil ansaari reer ansaarin madaxdoodii iyo gobtoodii xeeryo waaweyn oo cunno ah oo hadiyad ah baa nebiga la keenayaa waay yaa gobta raggaa gobta ayaa ka mid ahaa sacad ibnu cubaada wa ascad binu zuraara wa umu zayd ibnu haabit famaa min leylatan habeen ma jirin ilaa wa calaa baabi nebiga albaabkiisa ahalaa aw alarbac saddex ama afar oo min jifaani fariidi yaa xeeryaha waaweyn oo suqaarka ah fariid hilibka jarjaran wey baa meesha yaalla yaa intaasaa taalla ayib kuwaasaa meesha ah macnaha weeyaan waxaa dhahdaa nusuululmuhaajiriina muhaajiriin degidoodii weeye walamaa taxawala maca rasulilah sal sl nebi maxamed maciise markay wareegeen aqlabu lmuhaajiriina muhaajiriin badankoodii markay wareegeen tanaafasa waxaa ku tartamay fiihim reer muhaajiriin alansaaru raggaan anaa anaa jilaya iyo anaa qaadanaya iyo anuu ila noolaan baa lagu tartamay faxakamuu waxay ka xaakim yeesheen alqurcata qurco baynahum dhexdood qurcaana kala saaraysa famaa nazla ma degin muhaajiriyun nin muhaajiri loo nisbeeyey calaa ansaariyin ansaari kuma degin ilaa biqurcati qurca dhacays qurcau ku helaya anoo anaa anaa qorituur kuu helay anuu ninkaa ila noolaanaya daacad ilaahay waman yata'ammal ukhuwatu lislaam weeye islaamnimada walaalnimadeedii waman yata'ammal qofkii fiirfiiriya ilaa haadihi lmaxabati jacaylkan allatii taasoo yastaxiilu ay mustaxiil tahay an takuuna inay ahaato bita'hiiri basharin binu aadan bashar saamayntiisa bale bifadlin min allahi fadli alla xaggi ka yimid iyo waraxmatii bay ku ahaatay yafhamu wuxuu fahmayaa yafham waman yata'ammal ficilkii hore yafham wuxuu fahmayaa kayfa ntasara say u guulayseen haaulaahi kuwa alaqwaam ee qoomamka ah calaa mucaanidihim kuwii ka soo horjeeday uga guulayseen oo min almushrikiina gaalaha iyo wa ahlilkitaab maca qilati alcadadi tiradoodoo yar iyo walcudadi hubkoodoo yar dadku hadday awoodda qalbiga ka dhisan yihiin yaa inta yari wixay u babaacdhigi kadhaa inta badan wakaana lansaaru reer ansaareed waxay ahaayeen yu'iruuna ikhwaanahum walaalahood kuwa u doora almuhaajiriin ee muhaajiriinta ah cunnada iyo wax kasta calaa anfusihim naftooday ansaarta uga doori jireen qaala tacaala fii suurati alxashri waaladiina kuwa tabawa'uu degay addaara meesha madiina la dhaho waa magacyadeeda waliimaana waakhlasu liimaana soo qadara iimaankana barax tiray min qablihim muhaajiriinba intaysan imaanin yuxibuuna waxaybay jecel yihiin man haajara ilayhim dadka u soo hijrooday oo dad baa ka naxa martida iyo dadka u yimid iyo dadka la noole iyagu cidda u timid bay jecel yihiin walaa yajiduuna mana helayaan fii suduurihim laabahooda xaajatan xasad mimaa kii uutuu la siiyey muhaajiriin waxa la siinaayo waxa weeye xasdi mayaan wayu'iruuna waaba doorayaan calaa anfusihim naftooday uga doorayaan walow kaana haba ku sugnaato bihim ansaarta khasaasatun baahi daran waman yuuqa qofkii laga dhowro shuxa nafsihi naftiisa bakhaylnimadeeda meelahan ardada iyo markay ay akhrinayaan dugsiyaashaiya aadaa looga taxadiro waay si un bay qaarkood ahaan waay waman yuuqa qofkii laga dhowro shuxa nafsihi faulaaika kuwa hum iyaga unba almuflixuuna kuwa liibaanay waay markaasaa wahaadaa kaasina aclaa darajaati luquwati walaalnimada darajooyinkeeda midda u sarraysa weeyaan waay wa kullu daalika kaa dhammaantiis kaanuu waxay ahaayeen ansaartu waxa ay dhiibayaan oo dhan yarownahu kuwa u arka qaliilan wax yar binisbati markii loo fiirsho limaa wajaba calayhim waxa dushooda ugu waajibay liikhwaanihim walaalahooda waxaa jira qof inta wax siisid aa wixii adiga kula badan yihiin adiga bixiyey ansaartu saa ma ahayn intaasoo wax iyagoo sameeyey waxay u arkayeen wax yar inay ka baxsheen wixii ku waajibay oo inay sameeyaan laga rabay inay wax yar ka sameeyeen maxaa yeelay fa ina rasuulalahi nebi moxamed sala allahu alay wasalam nebi moxamed liyumakkina sow u makaniyo baynahum dhexdooda alikhaa'a walaalnimada darteed aakhaa wuxuu walaaleeyey bayna almuhaajiriina iyo walansaari buu walaaleeyey fakullu ansaariyin fakaana wuxuu noqday kullu ansaariyin nin kastoo reer ansaareeda iyo wanasiiluhu martigiisa ku dargayo muhaajirka ah akhweyni walaalo oo fillaahi ilaahay dartiisa walaalo ilaahay bay noqdeen ilaahay dartuu walaalaha day laba ninoo kastaba waa la walaaleeyey abu ayuubkan hadda iyo muscab bin cumayr waa walaalaha laga dhigay laba ninba waaa nin muhaajira nin ansaari sagaashan qof baa isku mar shan iyo afartan ansaara iyo shan iyo afartan muhaajiriina baa la walaaleeyey waaye markaasay iyaguna waxay dheheen beerahan bar idin siina waxay dheheen mada annagu beerta shaqada shaqadii kharashku idinka bixi jiraanu ka shaqaynaynaa taa wax nagu siiya beertiinna idinku ilahaada waa iyagii ninkii laba xaas lahaa labadii xaas mid ka mida oo u furay walaalkiisa muhaajiriga markay ciddada ka baxdo inuu guursado ma fahanta hawshu saasay ahayd diin ilaahay iyo daacadnimo bay ahayd waay cabdiraxmaan bin cawf waay iyo sacad binu rabiic baa la walaaliyey sacad baa wuxuu ku yidhi cabdiraxmaanow dadkan anaa ugu xoolo badan bar baan ku siin laba xaasna waa qabaa middood baan kuu furay ciddadu markay dhammaato guurso markaasuu yidhi baaraka allaahu laka fii ahlika wa maalika xoolahaada iyo dadka allah kuu barakeey iska hayso suuqay tus anigaa waay howlahaas ku filana wa min alcabadi cayaarta waxaa ka mid ah cayaar waxaa ah an nukallifa inaan ku mashaqayno alqalama qalamka aan kitaabka ku qorayno an yuwadaxa in loo cadeeyo lilqaariyi qofka kitaabkan akhrinaya ana haadihi luquwata walaalnimadaas kaanat inay ahayd arqaa mid ka saraysa bikaiirin wax badan min aluquwati alcasabiyati walaalnimada qabiilka ah ama wada dhalashada ah maxaa taa looga caddaynaya qofka qaariga qalinkana loogu daalinaya walaalnimada diiniga ka sarrayse bal nakilu daalika arrinkaa waxaan u wakaalanaynaa lilixsaasi dareenka alislaamiyi islaamiga loo nisbeeyey dareenka islaamigaabaan u daynaynaa bayidhi fa innahu isagaa afsaxu ka faseexanimo badan mandiqan xagga hadalka iyo dhawaaqa min alqalami qalamka wa cala alijmaali yaa wariya dhammaantii wa cala alijmaali duuduub ahaan wariya dhammaantii baa iska dhihi kadhaa fa tilka taas saxaabada tilka taasi quluubun waa qalbiyaal qalbiyaashaasoo allafa allaahu ilaahay subxaanahu wa tacaala dumay baynaha dhexdeeda xataa saarad ilaa ay noqotay shay-an waaxidan hal qalbi hal shay oo fii ajsaamin mutafariqatin jirar kala duwan ku jira intaynaan iyo ka badan isku hal qalbi ah laakiin qofafkay ku kala jiraan halkan qalbi baa tiro badan bal u fiirso wacasa allaahu ilahay uu xaqiiqa ku yahay an yuwafiqa inuu waxa wuxuu mudan yahay an yuwafiqa inuu waafajiyo muslimii casrina casriga hadda aan noolnahay muslimiinta joogta ilaa haada alikhaa'i walaalnimadaas xataa yasuuduu say madaxu noqdaan kamaa saada say u madax noqdeen almutaxiduuna kuwii horoo midoobay saxaabadii say madaxu noqdeen haddaad doonaysid inaad hogaanisid dunida iyo muslimiinta waa in khilaafka meesha laga saaro walaalnimo daacada waa in la helo wa kaana haada liqaa walaalnimadan waxay ahayd cala almuwaasaati isxiriirin iyo walxaqi xaq wa an yatawaaratfuu iyo inay isdhaxlaan bacda almowti dhimasho ka bacdi kuwa la walaaleeyey duuna dawil arxaami dadkii qaraabada haskadood dadkii la dhashay oo aan dhaxlayn baa waxa isdhaxlaya kuwii la walaaleeyey ilaa waagii dambe laga nasakhay wa kaana calayhi salatu wasalam nebigu waxaa yaquulu kii yidhaahda likulli thnayni laba kasa ta'aakhayaa walaalooba fillaahi ilaahay dartiis akhawayni akhawayni labalabo laba walaalaa laba walaalaa wadaama haada almiiraas dhaxalkaasi waa daa'imay ilaa an anzala allahu ilaa ilaahay soo dejiyey subxaanahu qowlahu hadalkiisii fii suurati alaxzaab wa ulularxaami kuwa ulularxaamka ah bacduhum barkood wlaa bibacdin fii kitaab illah iyagaa kaga oleysan kitaabka ilahi iyagaa isdhaxlaya weelkaasaa lagu joojiy markaas waxa weeyaan sidaas baa lagu joojiyey markii dambe dhaxalidii ay isdhexlayeen asanat اluulaa baan fiigsanaynay laakiin waxaa moodaa in xoogaa ka sokeeyo wallahu subxaanaه wa tacaala aclam